إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhowaada warka madaxdiisii ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee xarun ciidan u ah askarta xabashida itoobiya dagaal culus ayaa lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan siinka dheer oo ah deegaan ku yaala wadada xiriirisa magaalooyinka muqdisho ee afgooyey ciidamada mujaahidiinta ayaa askar ka tirsan dowladda federaalk ku dilay degmada afgooye ee shabeellaha hoose khubaro ka faalooda arrimaha ammaanka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogeysanayso kana faa'iidaysanayso khilaafka u dhexeeya shisheeya iyo dowladda federaalka soomaalida iyo canfarta ayaa isweedaarsaday maxaabiis ay labada dhinac ku kala qabsadeen dagaallo dhexmaray waxaa la helay qaar ka mid ah kaluumaysato maalmo ka hor lagu waayey xeebta liido ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inaysan waxba ka qaban dadka soomaalida ah ee ku xiran jeelasha dalka sacuudiga halka taabaal akhbaariya ayaa baahisay qaybta afari tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee xarun ciidan u ah askarta xabashida itoobiya warkan iyo warar kale oo ku aadan heeshim ayaa soo gudbinaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu qaarajeeyey askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa waxa uu si gaara kaga tirsanaa ciidanka loogu yeero militariga waxaana raggii dilay u suuro gashay inay ka furtaan qori uu ku hubaysnaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay dhanka gobolka bayna xala rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin askarta dowladda xabashada ethoobiya madaafiicda ayaana ku hobatay gudaha garoonka waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay ma ahan markii ugu horreysay oo guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaacdo garoonka magaalada baydhabo oo ay ku sugan yihiin askarta dowladda xabashada ethoobiya balse marar badan madaafiic sidaan oo kale lagu garaacay ayaa waxaa askarta dowladda xabashada ethoobiya ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac khubaro ka faalooda arrimaha ammaanka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogeysanayso kana faa'iidaysanayso khilaafka u dhexeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalka farxaan cali ayaa ka waramaya warbixin u daabacay muntadaha arrimaha difaaca afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo a d f ayaa lagu sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa ayna ka faa'iidaysanayso iskudhaca iyo khilaafaadka u dhexeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalk ee heshiiska ku ah inaanay soomaaliya ka hergelin awood islaami ah oo dadka ku hogaamisa kudhaqanka shareecada islaamka salaam tadiis oo ah falanqeeye amni oo ka howlgala machadka diraasaadka amniga ee i s s ayaa aaminsan in khilaafka waayadii u dambeysay ka dhexeeya etoobiya iyo dowladda federaalka uu fursad u yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo uu sheegay inay ka xoog badan tahay sidii hore dadkuna wada og yihiin isagoo la hadlaya xarunta warbaahineed ee tabisa wararka qaramada midoobay laguna magacaabo baas blue ayuu qabiirkan amniga ah sheegay inuu yaraaday dagaalkii ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina ay fursad u siisay al-shabaab inay awooddeeda kor u qaaddo waana sida aan hadda arkayno sida uu sheegayo salaam tadiis sida ay warbixinta a d f tilmaamayso iyadoo soo xiganaysa khubarada amniga ciidamada dowladda federaalka awood uma lahan inay ka hortagaan weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay ciidamada shisheeyaha dalka ka wada baxaanna waxay ka dhigan tahay in ciidamada soomaalida aanay qaadi karin mas-uuliyadda amni ee soomaaliya dhacdooyinka ay cadeyme ahaan u soo qaadanaysa warbixinta waxaa ka mid ah weerarkii duqaynta ahaa ee bishii nofembar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn ee soomaaliya ku leeyihiin shisheeyaha weerarkaas oo dhaliyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa muujiyey heerka weli ay gaarsiisan tahay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sidoo kale warbixintu soo qaadatay camaliyad istishhaadyo ah oo oktoobar ka dhacday muqdisho taasoo golaafatay nolosha askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka warbixinta waxay sidoo kale soo hadal qaaday hubanti la'aanta ka taagan duulaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya kaasoo sanadka cusub qorshuhu ahaa in magaca loo bedelo howshiisana lasoo koobo laakiin iyadoo maalmo uun ka harsan tahay muddadaasi haddana weli ma cadda qorshaha duulaankaas lamana hayo maalgelin rasmi ah soomaalida iyo canfarta ayaa isweedaarsaday maxaabiis ay labada dhinac ku kala qabsadeen dagaalo dhex maray mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee etoobiya gumaysta ayaa tilmaamaya in maamulada etoobiya ugu magacaaban dhulka soomaaliyeed iyo axfarta ay gaareen heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo ay dhinacyadu ku kala wareegeen maxaabiis ay iska hayeen telefishinka etoobiya ee faan ayaa baahiyey in labada maamul ee etoobiya hoostaga ay isdhaafsadeen tiro maxaabiis ah taasoo ay garwadeen ka ahayd wasaaradda nabadda ee dalka etoobiya lama sheegin tirada maxaabiista la iswadaarsaday inta ay la-eg tahay waxaase dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga etoobiya meelo ka mid ah soo gaaray maxaabiist soomaaliyeed ee ka soo baxay gacanta maamulka canfarta dowladda etoobiya iyo maamulada hoostaga ee gumaysiga la shaqeeya ayaa ka shaqaynaya dagaalo habqowmiyad u abaabulan oo dhexmaraya soomaalida iyo canfarta oo ah dad walaalaha oo ay mideynayso diinta islaamka waxaana ujeedka loo horinaya colaadan ay ahayd inaanay labada dhinacba u midoobin dagaalka ay isaga xoreynayaan gumaysiga etoobiya waxaa la helay qaar ka mid ah kulluumaysato maalmo ka hor lagu waayey xeebta leydo ee magaalada muqdisho sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in xeebta liido ee magaaladaasi muqdisho laga helay dooman iyo dadkii saarnaa oo badda kulumay ilaa afar doon oo ay lahaayeen dad kalluumaysato ah ayaa muddo isbuuc ah lagu la-sanaa xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana hadda la helay mid ka mid ah doomahaas doonta hadda la helay ayaa waxaa saarnaa saddex ruux kuwaas oo dhammaantooda dib usoo laabtay iyagoo badqaba halka weli la la-yahay saddexdii doon oo kale iyadoona la la-yahay heebtooda iyo halka ay badda ka jiraan mid ka mid ah dadka saarnaa doonta dib usoo laabatay ayaa ka warbixiyey xaalada qabsatay iyo sida ay kusoo badbaadeen wallaahi shan caw iyo shan maalin aan ku jiro matoorkaa bir naga halaawday oo bir naga jabtay biyo soddon iyo lix meel aan joogno meesha xiriirin isgaarsiinaya ma lahan badda kor ayayna soo dhigay ilaa biyo boqol iyo dhowr meel camalayna gaarsiisay ciladii waxaan isku matoorna ma shaqaynayna shiraacaan saaranay ebelaan waxaan ka shaqayn jirnay doono huuri anaa huuridana matoor ma lahan mugta marna marna qulaa la jiidaa marna bac shiraacaha la taagtaa bacdiis alxamdulilah ilaahay baa nugu soo ammaansaday oo dabkii huuridoo kale intaa isticmaalna adig shiraac ayaa xirana afar cab iyo afar maalin markaa soo socon alxamdulilah meel oo nabadgelya lagu ka imaana adiga meel walbaa nalaga warhaayay inaan maqan nahay iskaashtooyinka dadka kulli wacyigelinayhaayeen inay dadkaas inay maqan yihiin un wax gurmad oo duuni kale oo na badbaadisay waxaas iyo waaweyni sidaa isku soo furdaamin alxamdulilah saddex qofaa ahayn saddex qof saddexdiina waa nabad qabnaa alxamdulilah sahayada aawadan waxaa ka mid ah adiga badar oo hal cabo wax la cuno aawadan malaagaa helnaa adig isku furdaamin malaagaa cunayn malaagaa karsanay malaagaa cunayn si kastay ahaataba waxaa hadda ku maqan dooman dhowr ah iyadoona qaarkood la arkay kuwo kalena ay ilaa iyo hadda la la-yahay iyaga iyo raggii saarnaaba doomanka kulamo xeebaha soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey sii badanayay iyadoona ay dadka qaar ay sheegayaan in ay tagaan meelo aada u fog islamarkaana ay kasii waayaan meesha ay ka yimaadeen dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inaysan waxba u qaban dadka soomaalida ee ku xiran jeelasha dalka sacuudiga warkani waxaa inuu haya cali aadan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inaysan wax u qabanin dadka soomaalida ah ee ku xiran jeelasha dalka sacuudiga saalax sane yuusuf waa aabbo soomaaliyeed oo wiil uu dhalay kaga xiran yahay dalka sacuudiga muddo ku dhow afar iyo toban sano wuxuu tilmaamay in wiilkiisa isaga oo sagaal bilood jira ay ka qaateen dowladda sacuudiga haddana muddadaas ay kasoo wareegtay afar iyo toban sano uu xabsi ku jiro dowladda federaalka ayuu sheegay inaysan wax u qabanin marar badan uu u tagay ayna mara habaabiyeen iyadoo taas ay jirta ayuu dhanka kala tilmaamay in dowladda federaalka ay dadka ka ciiranayso dalka gaar ahaan dhalinyarada maalin walbana waxaa kusoo kordho lacagabaad ah magacayga waa aabba saalax sane yuusuf aniga wiil aan dhalay asoo sagaal bilood jiro dowladda sacuudiya ayaa si xoog iga reebad asoo umada wiil aniga aan dhalay xanuunka oo leeyahay idin sheegaya waddankiisa ninka ka baxo xanuunka oo leeyahay idin sheegaya wiilkayga afar iyo toban sano jaalka sacuudiya ayuu ku xeran yahay yaa arka dowlad ka hadlayso meel aanan ka hadlin ma jirto marka markaa dhibana aata qofka muwaadinka oo dhibana oo yaha ma arkaysa qof mas-uula inuu idaacad soo istaaga dhahaayo war aabbahan intaas aan muqdishoa ku noolahay dadka badanaa way iiqaanaan waa daalasa u raadinaya habeen kasta caloosheedu xeernaa seexda haddaan runtikaaga hadla waayo maanta walaal macaan ma dulqaadaleed wiil adigaa dhasha sagaal bilood jiro asoo lagaa reetay afar iyo toban sano noloshaasi ahaan lahayd maxaa awooda hama awoodo wasaaradda arrimaha dibadda waatan soo iima muuqato markaan taga waa lay fiirinaa inta arrinteeda laga hadlaa maxaa ku haysta ladhiila waxaa leeleeyahay darniyow miyaanu mar kalean ku sawaacaynaa orod aay marka dowladda dowladda ayada awooddeeda maxaa waaya inay lacag soo kordhisaa bas laakiin ma aha soomaa inuu qofka muwaadinka ah waxa ay u qabato maysan ahayn wiilkayga nololna kuma hayo geerina kuma hayo waa afar iyo toban sano maalinta ku taalo sagaal bilood naasoo nuuga marka dowladda sacuudi arabiya iga reebanaysay maanta sacuudi arabiya safaarad soomaas oo soo kuma leenayay dowladda federaalka ayaa safaarada ku leh dalalka caalamka waxaana safaaradahaasi hareeyey musuq maasuq iska daa inay wax u qabtaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalalka ay ka furan yihiin safaaradahaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan al-kataab al akhbaariya ayaa baahisay qaybta afariyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix xijri oo laga qaybiyey deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey cabdiraxmaan beder
qaybta afar iyo tobanaad ee mashruuca saka qaybinta wilaayaadka islaamiga ee sannadda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriga ayuu baahiyey kanaalka wararka alkataayiba waxaana lagu soo bandhigayaa qaybtan saka qaybin laga sameeyey deegaanka show ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan muuqaalkan oo soconaya qadir shan daqiiqa iyo dhowr iyo toban ilbiriqsi ayaa waxaa si weyn loogu soo bandhigayaa sida wacanii sakada loo siiyey dadka mutaystay ee uu allah qur-aankiisa ku sheegay waxaana bilowga muuqaalka lagu arkayaa geel fara badan oo la keenay goobta lagu qaybinaya sakada intaa kadib waxaa la gudagalayaa qaybinta xoolaha waxaana la siinaya dad iskugu jira fuqara iyo masaakiin oo ka kala yimid tuulooyinka hoos yimaada deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana mid walba la siinaya neef geel ah qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay sakada oo la hadlay kanaalka wararkii alkataayiba ayaa waxay ka warbixinayaan wixii la siiyey iyo tuuladii ay ka yimaadeen waxayna dhanka kale u duceynayaan dadkii laga soo qaaday xoolaha iyo dadkii soo gaarsiiyey intaba anagoo ah xuleyla yaaquub maxamed hal geel maanta inliisii intii ilaahay u siiyo sika xoolaha xoolaha oo laga soo waxay allah ha barakeeyo ninkii soo shaqayni isna allah ha barakeeyo dowladda islaamka ku dhex noolnahay khayr allah ha siiyo anigoo ka socda tuulada wardheer jooga degmayshow mujaahidiinta ay hal siisay oo ilaahay isku diiday hal oo qaalin geella lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo ilaahay jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allah jibiyo ilaahay idinka islaamka kor allah u qaado
muddooyinkii lasoo dhaafay waxay alkataayibal ikhbaariya baahinaysay muuqaala taxana oo lagu soo bandhigaya sida wilaayaadka islaamiga ee imaamsha xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga qeybiya sakada xoolaha sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga guud ahaan wararkii alfurqaan waanaga intaa